axmed waa mahadsan tahay kulankaas wuxuu ahaa mid madaxweynaha dawladda federaalka ee kumeel gaarka soomaaliya mudane cabdullaahi yuusuf axmed oo booqanaya ethiopia iyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha dawladda federaalka ee ethiopia mudane males sanawi waxyaabaha ay ka wada hadleenna waxaa u weynaa xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo ethiopia iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirada caynkaasa oo dhinacyo badan ku aadan sidaad garan kartid dabcan cabdirashiid waan la soconnaa xiriirka soomaaliya iyo etoobiya hadda dhibaatooyin waaweyne kama taagna marka arrimaha soomaalida haddii aan sii guda galno ma la soo qaaday khilaafka puntland iyo somalilan ka dhexeeya ee gobolka sool iyo deegaano kaleba ku saabsan khilaafka caynkaasa lama soo qaadin waayo waa wax u dhexeeya laba maamul oo ka jira waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee dhulka soomaaliya waxaana ay tahay arrin u gaara dadka soomaalida laakiin xiriirka arrinta lala lasla soo qaaday oo dawladda federaaliga ay la soo qaaday dawladda federaaliga oo dalka ethiopia waxaa sal u ahaa sidaad ogsoon tahay ethoobiana ay xoog ugu lug leedahay arrimaha ka taagan dalka soomaaliya in xiriirka la gaarsiisiyo dhinacyo kale oo aan ahayn arrimaha taageerada xagga militariga oo keliya laakiin la gaarsiisiyo oo la kobciyo xiriir dhow oo dhex mara jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo jamhuuriyadda federaalka oo ethiopia kaasoo u dana shucuubta ku nool geeska africa oo jegsanaya iminka xaalado badan oo ay kasoo gudbeen oo khilaafaad ahaa oo qarniyaal badan jiray iminkana u tallaabsaday jihad hoosan iyo in iskaashi iyo aayaha ummadahan oo dhan ay ka tashadaan si gobolkan looga saaro dhibaato badan oo muddo dheer la ciifisay oo lug dheerna ku yeelatay oo taabatay dhinacyo kala duwan marka maadaama iminka dawladda soomaaliya ay cagadhigatay dawladda federaalkii waxay garatay in taa iyada lasla jeexjeexo madaxda dawladda federaalka oo ethiopia waxaana sal u ahaa arrintaa waxaase sidaa adiguba iminka tilmaamtay iyadana nasiib wanaag noqotay inuu joogo magaalada tan addis ababa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane cadda muuse xirsi boqor oo isaguna booqasho ku joogay ethiopia horena aada ogsoon tahay intii federaalkaba aan la asaasin ama dawladda dhexe ee soomaaliya in puntland ay xiriir dhow la lahayd iyo xaddeer ethiopia marka umuruhu waa kuwa isku soo noqnoqonayay runtii waxayna ahayd fursad weyn oo aanu kula kulannay madaxda dawladda federaalka ethiopia ee horseed ka yahay prime minister males sanawi qodobo si gaara looga hadlay cabdirashiidow amaba la isku afgartay ood noo sheegi kartaa ma jiraan
runtii labada dawladood guud ahaan waxyaabaha aan hadda tilmaamay oo ah iskaashi dhinacyo badan saameeya oo dhaqaalaha ku saabsan oo isu socodka isku saabsan oo nabadgelyada ku saabsan horena waa u gaareen haddana dee waad isoon tahay madaxda dawladuhu waxay dhigaan asaaska heshiisyada waxaana la filahayaa in dawladda inteeda kale dawladda soomaaliya federaaliga iyo dawladda ethiopia inay sii ballaariyaan arrimahaas